biyaha wasakhaysan waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee keeni kara caafimaad daro baahsan gaar ahaan bulshooyinka ku nool meelaha aan lahayn nidaam nadaafadeed oo wanaagsan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada jowhar ayaa nooga waramay sida bulshada looga wacyigelin karo nadaafad xumada biyaha wasakhaysan iyo waxyaalaha looga baahan yahay in la sameeyo xaaladaha caafimaad daro ee ka dhalan kara biyaha wasakhaysan waxaa sababi karaan cuduro badan oo khatar ah waxaana ka mid ah sida shumanbiyoodka kolereeraha duuno iyo cagaarshowga a e e infectionka maqaarka iyo caabuqyada caloosha ayagana way ka qayb qaataan cuduradaabay kamid yihiin sidoo kale caruurta oo miisaanumis ama nafaqa daro ku dhacdo way ka qayb qaadan karaan sidoo kale waxaa kaloo weydiisa sidii looga hortegi karaa biyaha wasaqeysan sidii looga hortegi karo wasaqeynta biyaha kow nadaafada ilaha biyaha ka ilaali ilaha biyaha qashinka wasaqda xoolaha iyo rogodka sidoo kale daaweynta biyaha ku sifeey daawooyin loo adeegsado sida kaloriin ama biyaha karkaray intaadan isticmaalin ka hor sidoo kaleente xakameynta qashinka samee nidaam saxaaro dhaqid wanaagsan u samee caruurtaada ama waad nafsad ahaantaada xataa waa inaad samaysatiin oo deegaanka u dhow ah sidoo kaleente isticmaalka weel nadiif ah ku keeni biyaha weel daboolan oo si fiican loo dhaqay nadaafada qayb weyn ayay ka qayb qaadanaysaa sidoo kalena bulshada in loo sameeyo wacyigelin ku dhiirigelin dadka inay fahmaan lagu dhiirigeliyo inay dadka fahmaan halista caafimaad ee biyaha wasaqaysan si looga hortago in ay noqdaan kuwo wasaqaysan u dadaal in la dhiso nidaamyo casri ah oo laga sifeeyo biyaha wasaqaysan sameey xurumo sifeynta biyaha oo casri ah si loo hubiyo in biyaha la isticmaalo ay yihiin
dhinaca kale dhalinyarada ayaa ugu baaqay hay-adaha ka howlgala in bulshada ay ka taageeraan inay helaan biyo nadiif ah si kor loogu qaado badqabka caafimaadkooda
teeda kale waxaan talayar kusii darsan lahaa oon soo jeedin lahaa dowladda iyo hay-adaha maxalliga ah waa inay kordhiyaan mashruucyada lagu keeno biyo nadiif ah dhalinyarada waa inay si firfircoon ugu qayb qaataan wacyigelinta nadaafinta ama nadiifinta deegaankooda bulshada in lagu dhiirigeliyaa in ay qaataan dalooyin fudud oo noloshooda badbaadinaya sida karinta biyaha ka hor cabitaanka intaan biyaha la cabin in la karkariyo kale sidoo kaleente in la sameeyo barnaamijyo joogto ah oo ku saabsan caafimaadka iyo nadaafada helitaanka biyo nadiif ah waa xaquuq asaasi ah oo bani-aadamku u baahan yahay in loo sameeyo taageero joogto ah iyo wacyigelin ballaaran si loo yareeyo xanuunada ka dhasha biyaha wasaqaysan